SBS Radio.
horta ethiopia waxaa ka dhacay isbedel ah, aad adduunkaoo dhan iyo iban dadka iyaga u dhashay deegaankaasi ay aada ula dhaceen kolkaa ethiopia lama filayn eh, inuu yimaado isbedel sidana kolkaa ethiopia waxaa kolkii ugu horreysay melilig baa maamuli jiray oo xoog ku qabsaday dadka iyaga sida matalan oromada soomaalida gaambilada cafaarta ethiopiana saa utaqaano waa qawmiyado kala gedisan waxaa ka dambeeya hayle salaasa ka dambeeyey hayle salaas wuxuu odhan jiray anigu waxaan ka wakiilahay nacam ilaah ogu ka hadlayaa ee ilaah baan ka wakiilha odhan jiray saasay u maamuli jireen waxaa ma garanaysaa kolkii dambe ka dambeeyey qoladii dargiga la odhan jiray waxay odhan jireen anaku socialisti baan nahay laakiin haba yaraatee ma garana wax socialistina ma jiro ethiopia boqol kiiba sideetan waa dad beereleya iyaguna waxay ku maamuli jireen uun sidaa kuwa ka horeeyey qoriga caaradi waxaa yimid dee nimankan e p r d f ta oo weliba slash t p l f nimankaasina aduse waxu bilaabeen kolkii ugu horreysay dadku aad bay ula dhaceen kolkaa waxaa la moodayey federal system bay ma garanaysaa ethiopia ay ka hana qaada bay idhaaheen oo introduce gareyn laakiin dhibaatadooda waxay hayd malla zanaawi baa powerkii oo dhan gacantiisa iskugu urursaday kolkii dambe mallasna kolkuu meesha ka baxay waxaa ka dhex abuurmay waxaa la idhaaho power power vacuum baa meeshii ka abuurmay leadership waxaa crisis baa ku dhacay kolka ilaa laba boqol iyo eh, laba kun iyo boqol iyo labayo tobankii ka bacdi ethiopia waxay ku jirtay wakti ma garanaysaa aad u xasaasi ah kolkii dambe waxaa yimid day aduu iminka saddex sanood ka hor nimanka eeraha la yidhaaho ee oramada yaa kacay waxii kolkii kolkaas afartii in maamulin ku ku horeeya kuu sheegay waxay walahaayeen wax qori caad caariday ethiopia lagu maamulayay wax hebama ma jirin wax democracia wax even ah, door doorashada ka dhacaysa doorasho xalaala maahay kolkaa nimankan kayrada ee layidhaha ee oramada kacday ee dhallinyaradaasi yaa saddex sanadood meeshii gelgishay adoo akritaankii nimankii waxaa waxaa xoog xoog bay magaranaysaa maamulkii lagaga qaaday waxay sameeyeen wax doorasho nin la yidhaaho saad ula socoto doctor abiy axmed iyo prime ministerkii u doorteen si dadkan oromadana loogu seexiyo de arrintii loo dejiyo laakiin iminka oromadii amxaaradii iyo nimankii kale dee weligoodba maamulan jire dee tigreygi waa lays hor fadhiyaa oromaduna waxay leeyihiin waa waktigii ugu horreysay ethiopia aan maamulka gacanta ku dhignay kan kale daabisiniankaan odhan jirnay tigreyga iyo ma garanaysaa amxaaraduna iyaguna waxay rabaan xoog xoog sidii waagii hore u maamuli jireen ee qarniyada ethiopia iyagaa maamuli jiray waa gartay marka waa u imanaynaa doctora mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha cusub een markuu xukunka qabsaday xawaaro culus buu ku socday adduunkao dhan buu soo maray dalal badan buu la heshiiyey maraykankuu yimid waxaad ka mid ahayd eh, aqoon-yahano eh, gobolka soomaalida ka soo jeeda oo uu la kulmay maxaa kaaga baxay markaad la hadasheen maxaas kala hadasheen wallahi waktigaa waxaa haystay een, waxaan u aragnay nin maad aragtay prime minister waa markii ugu horreysay oo prime minister ethiopia ah oo dadkii dadkii kala gedisnaa ee even siyaasiyiinta ahayna caadiga sida iminka sida ururka iyaga oo kale civic society oo kale adu dadkii ethiopianko dhan ee north america joogay buu la kulmayey saad sheegtay niman scholar iyo educator la yidhaha buu guud ahaan noogu yeedha annaga waan la kulanay kolkaa qodobaan hor dhignay ma garanaysa waxaa kamid ahaa saddex qodob ina kow ma garanaysaa ninkan meesha waktigaa haystay ee cabdi ile meesha laga qaado laba nimanka liu booliiska la- i- in ma garanaysaa dee wixii la nidaamiye maadan ee waxaan dadkan ay iska laynayaan un inay joojiyaan saddexaadna iminka electionka soo socda ee ethiopia waxaa waxaa ku kusoo food leh laba election laba boqol iyo I mean, sanadka sagaal iyo tobanka iyo labaatankeega ya iyo laba ex- election baa jira kolkaa labada electionna siday u noqon lahaayeen in doorashooyin ay dadkao dhan ka qayb geli karaan ay fikradooda iibin karaan oo xalaal si xalaala ma garanaysa ethiopia oo dhan ka dhaca intaa baan weydiisanana waa gartay marka een eh, isbeddelka ballaaran oo etoobiya aad ka sheekaysay sida uu u saameeyey gobolka waa gobolka keliya ee ha- ilaa iyo hadda madaxweynihii laga qaaday hadda xiran maxkamad lasoo saarayo maxay soomaalida gobolkeedu uga duwan yahay gobollada inteeda kale oo isbeddelka eh, gobollada kale madaxdooda weli u joogaan maxaa maxaa keenay kula tahay
ethiopia kolkaad walaal eegtid eh, qaybta iyada soomaalida oo ah kow dad dhulka labaad ee ethiopia ugu weyn laba dad ahaan dadka ugu badan ee soom dadka saddexaad baan nahay soomaalida laakiin ethiopia kolkaad aragtid sida even structureka loo sameeyey dowladda afar xisbi baa ku buhuubay waa qolada amxaarada tigreega iyo qola laydhaha dabuub iyo iyo maxay ahayd eh, oromada annaka afar kalaa jirta oo sagaal kaleel baa ka jira ethiopia afartaa kale waxaa la yidhaha cafarta gambeelada benishangul iyo soomaalida afartaas haba yaraatee ethiopia prime minister kama noqon karaan kolka ta kalena eeg annaka naga dhigaysa wax ka gedisan waxa weeyaan saad ula socoto taariikhda geeska africa xaggan qabyadan soomaalida galbeed iyo xaggan kale eritreanka labada group ee magaranaysa labada eritreankuna de waa tii magaranaysa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii waa kuwii referendum qaatay ee xoroobay innaka soomaalidii annaka eeg waxaad odhan kartaa laba waxbaa dhibaataa jirtay adugu kun iyo sagaal boqol iyo waxaa la sameeyey ururkan la yidhaaho ugada national liberation front you know waa urur soomaali laakiin waxaa ka horeeyey urur soomaali galbeed la yidhaaho oo soomaalidoo dhan ay iska dhex harkayeen kolkaa waxay noqotay innakii soomaalidii iyaa ishayshaysanay oo isku magaranaysaa xurguf baa naga dhex aburmatay kolkaa dad aan midaysnayna iyagoo iyagoo dhan bay midaysnayn oo soomaalinimadii ay hoosta taallama adagto hoosta ku jirto wax ay program ay wataanay dadkii ka dhaadhicin karaan ma jirin kolkaa nimankan ooyna laftuna keligood bay wateen soomaalidii kalena way ka bidday adugu waxaa noqonay un dad uu magaranaysaa siyaasad crisis uu soo dhex galay waa garta marka qowmiyadahaas sheegto soomaalidu ku jirto aad tiri etoobiya prime minister kama noqon karaan ma sharciga dalkay ku qorantaha inaysan prime minister ka noqon karin mise qowmiyadahaas kalaa domineed gareeyey oo inta badan xukunka haya
waxa weeyaan afartanen kuu sheegay qaybood maad aragtay xaarada greega rumada iyo nimankan benishangulka sorry la yidhaaho aduu afartan kuu sheegay afartaasi waa afarta e p r d f baa laysku yidhaaha afartaasi afartan afartan iyaa magaranaysaa ka matasha iyaga oo representative nacam dee dad delegate oo iyaga matali jira intaa un baa shiri kartaa waxay leeyihiin sagaal bay leeyihiin oo ah executive partyga ku jira sagaalkaasi ninka qofka prime minister u ah iyaga u ah maxaan jeedaa ninka nacam chairmanka maamula unbaa prime minister ka noqon karaa kolkaa ninka kuma jirna ka dhiganta waa gartay hadda madaxweyne cusub oo kumeel gaara aad gobolka loo magacaabay gudoomiyaha xisbiga loo magacaabay raggaas dhallinyarada ah oo hadda maamulka sida kumeel gaarka loogu dhiibay iyo siday wax u wadaan see u aragtaa wallahi waan labadaba waan magaranaysaa shidana waan xaggan aan kula kulmay ninkan kale maxay ahayd mustafana cumarna aad baan u aqaanaa waa niman magaranaysaa dhalinyaro ah waa niman aada u wanaagsan waa niman magaranaysaa doonaya even iminka walkii ugu dambeysay shalay tole waxay sameeyeen cabinet bay sameeyeen dhiseen cabinetkay dhiseen soomaalidana waa taqaanaa bahashan qabyaalada la yidhaaho kama baxayso kolkaa waxay sameeyeen iyagoo eegaya maad aragtay qofkii dee nacam inuu dee kaalintu wax wuxuu qaban karo oo dee tacliintiisii waxyaabaha o dhan haddana qabaaladii meesha deganaay oo dhan ayay se iskaga dhex arkaan dadkii oo ugu dee maxay ay ka helaan nacam dee aaminaan ayuu sameeyeen kolkaa cabinetkii maalintii dhaweysay shalaytoo la sameeyeen aad buu qurux badnaa ma garanaysaa laakiin waxa weeyaan qof kasti waa inaan ka eegno baaxadda dhibaatada meesha taalla iyo dee waktiga haystaan iyo imka waxay haystaan sanad iyo lix bilood kolkaa kabacdi election baa la geli doonaa laakiin intaa ka hor siday imka waxu wadaan waxa waa si aad ma garanaysaa aan ula dhacnay de oo aada wanaagsan nimankana waa niman dhalinyara saan ku yidhi ninkan imka mustafa cumar waa nin activistia waa nin ma garanaysaa dadku waa dad sheeka bad sheeko aanan aqliga gelin bay meelaha iyay kaga warama wax ka odhanayaan walaalkii baa la dilay uu ka aargoosanaya anusoo aanu arko wax waxba kama jiraan waa nin soomaalinimadu maad aragtay ay ku dheer tahay waa waxa wuxuu korkuu meesha qabsadayba calankii maad aragtay uu kusoo ceshay calankii shadka lahaa ee geeska ayaa lagusoo tii hore laga saaray iila ay ka saareen uu kusoo ceshay talabaad ma garanaysaa wuxuu yidhi magacii uu sida imka oromada oromo region baa laydha soomaalida maxaa ethoopiani waxaa loogu daray uu ka bedelay wixii oo dhan wuxuu yidhi somali region ta saddexaad ino heesahan iminka dee dad ino dadka qayro gelinaya sida dee soomaali tooso ma garanaysaa isku tiirsada adugu waxyaabahan uu qabanayo raadkii soomaalinimadana uu kusoo celinayaa awoodda soo far waxyaabaha uu qabtayna waa wax aada u qurux badan waa gartay hadda adigu urur baad ku jirtaa urur kalaad sheegta o n l f oo aada loo yaqaano jira iyagu waxay aaminsan yihiin in etoobiya aysan kasii mid noqonba gobolkii oo xorriyad qaato ururkiinu muxuu aaminsan yahay in gobolkaas uu ku dhaqmo ama nidaam noocee aad rabtaan in lagu dhaqo
waxa weeyaan walaal horta bini aadamku wax kastiba urur kasti way rabi karaan waxay doonaan laakiin waa inaad ka duushid xaqaaqida dhulka taallaa siduu geeska africa yahay kolka ana kuma aaminsana waktigan iminka wax ethoopia laga go'i karo waxaanan u aaminsanaynaa soomaaliya meeshay joogto maanta waad iska arkeysaa ino shantii soomaaliyeed sidaan nahay waad iska arkeysaa taas kolkaa taasi waa ko talabaad waxaan jecel lahay dadka soomaaliyeed ina ma garanaysaa fikradaha eega aan ka iibino oon dee qofkii maaha annakaeg as dadka liaderka ee hogaanka maaha waxa iyagu go-aanka ugu dambeeya gaaraya waa dadkii ina fikradaada laga dhaadhiciyo dadku waxay rabaan iya iyaa magaranaysaa gale iya iyay noqonaysaa ta saddexaad waxa weeyaan soomaalida ethoobia maanta ani waxaan aaminsanahay iyo de ururka iyagooba si aaminsan aaminsanahay ethoobia waa haddii ay soomaalidu midnimo yeelato maaragtay midnimo haddaan leenahay oo soomaalinimada aan ka duulayno boqolkiiba boqol waxaan hubaa inaan ino prime ministerkana iminka kolkaan tegno inaan ka dhaadhicin doono inaan closekan la bedelo inaan xisbigan ee sare siday soomaalidu uga soo qeybgeli lahaayeen inay ina inuu ka dhace si doorasho xalaala sa uga dhici lahayd institutionadan ma garanaysaa baaba-ay ee kolkii waagi hore dee nin kaliyaata uu ka telin jiray si loo bedeli lahaa ee loo dhisi lahaa aduu saa kolkii horeba kuri shaqo weyn baa noo taallaa laakiin o n l f iyo anagu waxaan kugu kala waxaan ku kala gedisanahay waxyaabahan waxyaabaha aad unula yaabna ma adaragtay o n l f kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii baa la sameeyey waktiyada soo socdana hadday suurta ku suurta gasho waad noo samayn kartaa inaan ka doodno waxaan ma adaragtay annakii oyna laftu lakiin waxaan la yaabnay eritrea waa dhaway ku shaleen qodobay soo saareen shan iyo tobanka ugu sarreeya ee hogaan afar iyo toban waxay noqdeen niman ogaadeyna soomaalina waa taqaana walaal qadyaali meesha gaas kolkaa ma dhici karayso ma adaragtay laba iyo soddon qabiil yaa ku nool meesha soomaali meel kasta ma garanaysaa qabiil kastoo soomaaliya yaa yaa deegaankaa degan kolkaa shalay toole urur la sameeyey oo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii in la sameeyey xaggay gashay soomaali galbeed baan leenaha nagu iyaga waxaa laga yaabaa inay ku doodaan ditore dadkiibaa nagala qayb qaadan la-a dagaalka aanu ku ugu jirno inaan xorriyad iyo maaragtay gumaysiga waddanka ka saarno ummaddii kalea nagu soo biiri laha annaga nalama eedeyn kara doodaas hadday ku doodaan ka war
xaq bay uleeyihiin annaku kama soo horjeedna iyaga waan taageeraynaa laakiin waxaan rabnaa maad aragtay walaal waxa weeyaan wax ummadda soomaaliyeed oo dhan u cuntama annaku nimankan hogaanka sida hirmog oo kale waxaan wala gallay doodo hore waan wala sheekaysanaa dagaalkanay wadeen waan taageeraynaa laakiin waxaan rabnaa maad aragtay maanta ciisuhu ma ma odhan karaan ciisa liberation front isaaqu isaaq liberation front gurguruhu gurguro dee labaiyo soddon walaal laga bixi maayo beritoole magaranaysa laakiin maxay ku dhacday w maxay ku dhacday maxay ku dhacday labaiyo soddon qabiil oo soomaaliya oo kala gedisan ina maanta ay ku tilmaamaan waddankii ogaadeynaya waxaas aqligal maha walaal waxaas waa in laga xishoodo waxaas waa washii soomaaliya baabi'iyey kolka anaku waxaan leenahay iminkana dadka si aan u qancino si aan u edicate garayno waan la doodaynaa waanan qancinaynaa mana rabno waktigan iminka annakii oina lef inaan ka doodno maad aragtay ma soomaali baa tihin ma ogaadeen baa tihin ma reer cali baa tihin inaan ka doodno ma waa inaan ka doodno maad aragtay shidaalka meesha laga helay strategically meeshaan ku nolaalno soomaali dadka soomaalidu sidaan xaqa iyaga iyo saan qaybsigayaga federal systemka uga heli lahayn taasaan nooga weyn inaan ma garanaysaa waktiga ku lumino wax dhexdayada
waa gartay soomaalidu hadda ra-iisul wasaaruhu wuxuu noqday nin oromaa oromadu waa bulshada ugu ballaaran etoobiya soomaalida deris bay yihiin dagaalada dhex maro hadda dad baa isku laaya soomaali badan baa cabsi weyn ka muujinaya qowmiyadaasoo leh awooddii sentraalkana hadda way heleen waa dadkaa badan oo aan isu eegnahay cabsidaasu ma ma sax ma tahay kula tahay mise waa brobagando dadka laysaga horkeenaya anugu uma malaynayo uma malaynayo inay inay nimanka oromadu iyo dadka oromada ee meesha jooga inay way soo mareen waxan you know annaka soomaalidu waxaadan ku rooneynba jabuuti iyo soomaaliya meelahaasaa loo kala carari jiray iyagu meel dhexda ku jireen weligood ba ma garanaysaa waa dadka kaliyaata ee waxa ku dhacay iyo gumaysi ruma hadduu ku dhacay iyaga ahaayeen iyagu dad beeraley ahaayeen waxaan oo dhanna way ka dareegsan yihiin ma filayno ma filayno waktigan iminka yes way jirtaa iminka inay yidhaaheen languageka ethiopia sida imika amxaarika weeyaan in laga dhigo languageka labaad oromada laga dhigo oo dhinacam lagu xijisiiyo way yidhaaheen in magaalada madaxda adisababa kale waa meel ku dhex taalla oromo region inay ka mid noqoto highschoolada lagu dhigo af oromo waxyaaba caynkaasa oo ma garanaysaa way way weydiisteen laakiin sida ninkan abi u wado inkastuu isagu eeg waxaa la yidhaha madamber la yidhaahdo iyo strategigiis waa waxaas madamber waxay ka dhigantaa xabashiga in la dadkoo dhan laysku daro laakiin waxa waxaa ka maqan tacticii ma garanaysaa implementationkii sidii arrimahaasi dhulka loogu daadejin lahaa yaa iminka ka maqan kolkaa isagana waa in wakta la siiyo in la degdega maaha laakiin dadka soomaalida maanta inaku waxaan u baahannahay maaha cabsi iyo dhexdeeda inaan ka midowno ta labaadna eg maanta ninkan abi dadaa dhibaatada ethoobia dhexdeeda jirta iska daayay tii dibadda ee hoor north africa oo dhan iyuu ninkan wax ka qabtay eritrea waad arkaysaa maanta kolkaa waxaaba laleeyahay iminka wuxuu heli doonaa nobel peace priceka you know wax laga filan buu eritrea ka sameeyey oo eritrea ethoopia oo u og tahay sideetan kun oo qof oo dad ay ku ay ku dhammaadeen ayuu kal keliyaata tegey maantana waa kaa siduu u shaqaynayay jabuuti buu tegey soomaaliya buu tegey meel kastuu tegay maad aragtay kolka xaggaana waxyaaba la yaab leh egypt oo ma garanaysa xagga biyaha isku hayeen nilekii ayuu ayuu saxay kolka geo geopoliticsgii ma garanaysa hoorna geeska africa oo dhan waxyaaba aan ma garanaysa laga filayn buu sameeyey kolka ma filayo isagoo fikraddaa weyn ee ma garanaysa aada sawirkaa samaynaya inuu hoosta kusoo noqda yidhaahiin soomaaliya ma garanaysaa oromaa soomaali gumaysanaysa soomaalidii oromadu waa dad isku ma garanaysa afkaygu isku dhadhow yahay isku dhaqan baan nahay waan iska guursanaa waa isku degaan baan nahay kolkaa dadkii kaleati isku dhawaa baan nahay laakiin dad leadership hadda fiican la helo waxaan filayaa inaan inaan la heshin karo ra-iisul wasaaraha markaad ku kulanteen maraykanka waxyaale aad ka wada hadasheen ay ka mid ahayd in xukunka laga qaaday cabdiiley waa laga qaaday ugu dambeyntii sababuu ku sugnaa telefishinada life looga sii daynayo isagoo isagoo la xirayo dabcan warbixinihii ay soo saareen human rights watch dembiye la sheegay in laga galay dad shacaba iyo xabsiyada iyo waxaasoo dhan waa banaanka lakin dad baa aaminsan in xarigiisa iyo iyo telefishinka life loogu soo dayay inay bahdil ku tahay guud ahaan soomaalida ama cabdiilow kasoo horjeed ama ama taageersanowbe see u aragtaa arrintaas
waxa weeyaan walaal eeg guud ahaan kolka arrintaa la eego haddaad dhanka cangalka soomaalida ka eegtid waad odhan kartaa waxaa ku qaadi kartaa ma garanaysaa somali nationalism baa ku qaadi kara waxaa la odhanayaa nimanka kale sida lama magarasaayo maxaa loo soo qaban waayey laakiin waxa weeyaan kolkii hore waxaan ka daragsanayn inuu dadka eeganba hell on earth inuu gasho cadaabtii adduunka inuu gasho aad arkaysaa kolka iminka waxaan ka dhacay ee meesha loo geeyena wax kale maaha in soomaali lagu bahdilo maaha waxaa loo geeyay meesha waxa weeyaan makanasadihii meesha uu ku gubay oromadii uu la dagaalamay jaarsadii uu la dagaalamay dadkii kale ee soomaalida hayna geygaa deganaa dhibaatada u geystay weeyaan waxaa lagu xidhayba ee maanta hadduu afartan milyan ee soomaalida haddii kolkii uu tirtiro waxba waxba lama yidhaaheen kolkaas soomaalidu waa inaan kala fahmno maaragtay waa inaan fahmno war qof criminaala maaragtay oo dad laayay maaragtay inaad inaad tiraahdid maanta waxaan galayaa somali nationalism ma shaqaynaysa boqolaal buu laayay soomaaliya oo weliba ugu horeeyaan ugu horeeyaan nimanka o n l f maantana haddaa sheeko gaabanoo lala yimaado oromaa nagu soo duulaysaa caqligal maha walaalahaas
gobolka guud ahaan iyo etoobiya xiriirka ay la leedahay ama la yeelanayso soomaalidaas kale kuwa gobolada jabuuti maxaad is leedahay waa iska bedelayaan ama loo baahan yahay inay iska bedelaan intii hadda ra-iisul wasaare abi oo xilka qabtay soomaalidu ee guud ahaan geeska africa hadday meel waa sida imika kelilka maanta haysato walaal hadday soomaalidu meel kasti degaano kasta ha noqoto hadday maanta soomaalidu ay fadhiistaan nimanka leadershipkooga maad aragtay ee hogaanka u haya xamar ka soo qaad in boosaaso hargeysa jabuuti meel kasti oy fadhiistaan oo yidhaahiin war maxaa noo danaa annakaale ma garanaysaa boorarkan la sheegayo iminka ethoopia waxaa lagu tababaraa niman maarina lagu tababaraa maxaa loogu tababaraya way war reality jirto soo socota laakiin hadday iyagu ma garanaysaa dhexdooda u kala dusaan sidii waagi horeba ay samayn jireen nimankan kala gedisan ee hogaanku ay ethoopia u kala badiyaan oy moodaan nin kastiba ina isaga un si gaara loo soo dhawaynayo wax ka soo baxaya wax kasoo ma garanaysaa kasoo nascad ma jiro laakiin hadday iyagu intay fadhiistaan ay yidhaaheen geeska africa dadka iyagu waa isdhex socdaan dad isku dhaqanaan nahay waxaan nahay dad isku afa dad diin midaa tale dhaqaalaha iyaguna wuu isku xidhan yahay boorarkaa jiroo dhan si wanaaga oo ethoobiana iyagana ka dambayso ayay uga faa'iidaysan karaan yaani la tahay